بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب كني وباب لا يذبح looma qalaayo lilaahi allaha dartiisii bimakaanin boos makaankaasoo yudbaxu looga qalay fiihi fi lmakaani booska dhexdiisii bi ligayri illaahi alla qartii qaarkiisii dartiis i wa qowlillaahi alla hadalkiisii macnihiisa yuu u baab yahay baabkaani tacaalaa sareeya laa taqum ha istaagina nebi maxamedow fiihi masjidu diraar dhexdiisii abadan weli weligaad la masjidun masjid masjidkaasoo usisa lagu asaasay cala taqwaa taqwada alleh korkeed min awali yowmin maalintii ugu horeysay ayaa axaqu xaq ah an taquuma inaad istaagdid fiihi masjidkaasii dhexdiisii fiihi masjidkaasii dhexdiisii ayaa ku sugnaadeen rijaalun qolo rijaashaasoo yuxibuuna jecel an yatataharuu inay daahir qaataan oo isdahiriyaan wallaahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almutahiriina kuwa isdahiriyo can thaabit ibni daxaaq xaggiisa ayuu ka sugnaaday radia allahu canhu qaala huwa qaala huwa thaabit wuxuu inuu dhahay nadara rajulun nin ayuu ayaa nadiray an yanxara inuu ku gowraco ibilan geel bibuwaanata fii buwaanata buwaano dhexdeeda fasa-ala rajulkii wuxuu weydiiyey annabiya nebiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama nebiga xaggi nebiga ayuu weydiiyey fa qaala markaasaa nebigu wuxuu dhahay hal hekaana ma ahaaday fiihaa buwaano dhexdeedu wathanun sanam wathankaasoo min awthaani aljaahiliya jaahiliyadii sanamooyinkeeda ka mid ah wathankaas oo yucbadu la caabudayay qaaluu waxay dhaheen asxaabadii meesha joogtay laamaya qaala rasuulku wuxuu dhahay fa hal hekaana ma ahaaday fiiha buwaano dhexdeedu ciidun ciid ciiddaasoo min acyaadihim jaahiliyadii ciidooyinkeedii ka mid ah qaaluu waxay dhaheen saxaabadii laamaya fa qaala rasuulullaahi allah rasuulkiisii wuxuu dhahay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama awfi awfi niho fuli binadirika nadirkaadii oofi fa innahu shaani ah laa wafaa'a oofiin ma sugna linadirin nadar in la oofiyo ma sugna nadarkaasoo fii macsiyati illaahi allah macsiyadiisii dhexdeeda ahaaday walaa fii maa kii dhexdiisiina in la oofiyo ma sugna laa yamliku an milkinaynin ibnu aadama aadam ilmihiisu ama wiilkiisa rawaa waxaa wariyay xadiidka abuu daawuud wa isnaaduhu isnaadu lxadiidi xadiidka sanadkiisiina calaa shardihimaa bukhaari iyo muslim shardigoodii korkooda ayuu ahaaday ayb musanif raxmat ullaahi caleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa baabkii tobnaad waaye misilo oo ah makaan iyo boos ilaahay keyrkiisii wax looga qalay inaysan banaanayn allah dartiisi in wax looga qalo addabxu qor الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله محرم ومعصية الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله محرم ومعصية الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله محرم ومعصية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية إن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية إن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية اقتضاء الصراط المستقيم وعن الذبح قورع bimakaanin boos wax lagu gowraco yudbaxu fiihi ligayri illaahi alla keyrkiisa waxa looga gowracay in wax lagu gowraco muxaramun waa mid la xarimay wa macsiyatun waana macsiyo kama qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayh ina adabxa wuxuu dhahay ina adabxa gowrac bimakaani ciidihim gaalada iyo mushrikiintii ciiddoodii booskiisii wax lagu gowraco wa maxalli awthaanihim sanamayaashoodii booskooda wax lagu gowraco macsiyatun u dhahay markaas wuxuu ku dhahay kitaabkiisa qayimka ah iqtidaau siraat almustaqiim mukhaalafat asxaabi iljahiim ayib baabkaani oo baabka tobanaad ah waa min wasiila wasiilatu min wasaa'il shirki waa kii hore kan ka horeeyay muxuu ahaa shirki waa naftirki soo maa adabu ligayr illahi muxuu ahaa shirki waa soo maa laakin kan wahada albaabu min wasaa'il shirki dhima wahada albaabu min wasaa'il shirki waladii qablahu min baabi shirki alakbar وهذا الباب من وسائل الشرك والذي قبله من باب الشرك الأكبر قاله السعدي وهذا الباب من وسائل الشرك والذي قبله من باب الشرك الأكبر قاله السعدي في القول السديد في مقاصد التوحيد في القول السديد في مقاصد التوحيد وهذا الباب باب كاني من وسائل الشرك الشرك وحيابها لغو غارايو ايو كمي دي هاي اسك نفعانتي شركي ما لكن وحا دد وحا غارسينا يا شركي دد غارسينا والذي بابك او كم قبله كان كهريين من باب الشرك الاكبر الشرك الاكبر كمي دها كيو كان كان كهريين الذبه لغير الله يا داي وركاسي قاله السعدي عبد الرحمن السعدي ayaa dhahay wuxuu ku dhahay kitaabkiisi in yihahdo alqowl sadiid fi maqaasid tawxiid kitaab aada u qiimo badan leeyahay san sharax tawxiid ku leeyahay ayib usoo laaba matani marka baabun kan waa baab laa yudbaxu lilaahi laa yudbaxu lilaahi yudbaxu waxa bannaan in xa'da la reebo iyo in la godo labaduba bay bannaan tahay haddii hadda waa noo godan yahay sida badan laa yudbaxu markaasi laada maxay noqonaysaa naafiyo haddii laa yudbax la dhahana laada maxay noqonaysaa naahiya labadaba waa la sheegay baabun kani waa baab laa yudbaxu looma gowracaayo lilaahi alla dartiisii oo ilaahay wax loogu dhawaanaayo bimakaanin boos laguma gowracaayo booskaasoo yudbaxu loogu gowracay fiihi makaankii booska dhexdiisiiba ligayriillaahi alla keyrkiisii wax loogu dhawaanaayo tarjamada waa lafahmay soo ma haye iyo wa qowlillaahi alla qowlkiisii macnihiisii wey wa qowlillaahi ayuu u baabiyo haddaad aragto waxaa laga wadaa wa macnaa qowlillaahi a laga wada macnaha qowlka alla macnihiisa laga wada iyo wa qowlillaahi alla hadalkiisii macnihiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sareeye uu dhahay laa taqum ha istaagin nebi maxamedow laa taqum ha istaagin fiihi masjidu diraar dhexdiisii masjid oo ay dhiseen kuwa munaafiqiin ah madiine ay ku dhiseen meel u dhow masjidu quba ayagoo ulajeedadoodii ay tahay in muslimiinta lagu kala tagsiyo lagu kala furfuro qorshadoodii ay tahay meesha ay ku dhiseen ayaa markii masjidkii ay dhiseen asaaskiisii baatil iyo ilaahay in lagu caasiyo lagu dhisay ayaa nebi maxamed ee u yeerteen waxay dhaheen mar noogu duko imaw imaatankiisii marka ayaga inuu u imaaday ka dalbeen ayaa loo diidayaa alla ayaa u diidayaa masjidkaasi masjid sax ma ahan ha tagin weligaada la dhahay ilaahay in lagu caasiyo darteeda loo dhisay mooyaane ilaahay in loogu dhawaado darteeda hee looma dhisine kiyaa laga ayrina nabiga siriidis waa dheerta waa soo gaabsanayna waa ka soo gaabsanayna laa taqum ha istaagina nebi maxamedow fiihi masjidu diraar dhexdiisii abadan weligaadi wa weligaadi allahaada ha istaagin oo ha ku dukunin oo ha tagin inaad ku dukudi darteed ha u tagin meeshaas iska ilaaliya lamasjidun masjid masjidkaasoo usisa lagu asaasay oo lagu dhisay cala ataqwa alla ka baqid korkeedii waay lagu dhisay min awali yawmin maalintii ugu horeyday xaggeediiba lagu dhisay alla ka baqid ayaa ah xaqu xaq ah keeway kaas masjidu quba agi masjidkaas ayaa axaqu xaq ah xaqnimo badan ma aha ismu tafdiil looma isticmaala iska ilaaliya kaasa xaqnimo badan kan kale waa kuu banaan tahay laakiin kan inaa istaagtida fadli badan lagama wado ayaa xaq ah dheh an taquuma inaad istaagdo fiihi fii masjidi diraari masjidi diraar dhexdiisii aad ka istaagto maya fiihi dhexdiisi dheh anta axaq way xaq ah an taquuma inaad istaagto fiihi masjidkaas dhexdiisa masjidi quba waaya diraar maaha diraarkii hore waay fiihdii hore ayaa diraar loo celinayay laakiin kan maxaa loo celinaya masjidka usisa ala taqwa waay labada fiihiba meesha loo celinaya ayaa axaqu xaq ah an taquuma inaad istaagto fiihi masjidkaasi dhexdiisii oo masjidu quba laga wado fiihi masjidkaas dhexdiisa ayaa ku sugnaadeen masjidulquba waaye masjid usisa ala taqwa laga wadaa fiihi masjidkaasi dhexdiisa ayaa ku sugnaadeen rijaalun rag raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isdaahiriyaan daahiran wa baatina kor i hoosba kor i kalbahee inay isdaahiriyaan jecel xisan wa macnana laga wadaa xagga akhlaaqda iyo dabeecada iyo ictiqaadka jecel isdaahiriyaan daahirkana najaasta iyo wasakha iyo waxyaabahaasi ayna iska daahiriyaan jecel idan daahiran oo baatinana laga wadaa wallaahu allahna yuxibu wuxuu jecel yahay almutatahiriina kuwa isdahirinayo daahiran oo baatinan wa jecel yahay marka hadda musanifku raxmatullahi aleyh aayaddan wuxuu u keensaday boos ilaahay keyrkiisii wax looga qalabo ilaahay wax loogama qalaayo aayaddan maxay ka hadlaysaa salaad tarjamadan maxay sheegaysay gowrac oo xaggee iskaga xirnaanayaan marka waxay dhaheen culamada qaar ka mid ah meesha iskugu xihan yihiin waxay tahay salaada maxaa loo dukuna ilaahay daraaddiisii kuwaana masjidu miraar dhisanna maxay u dhiseen macsiyat illaahi u dhisan ilaahay lagu caasiyo wax kale ma aha haddii salaadi alla dartiis loo dukunaayo meeshii alla keyrkiis loo dhisay in lagu oo nebiga ku dukado loo diiday hee gowracga muxuu yahay isagana cibaado meel allaale meeshii alla dartiis waxa loo qalaayo oo ilaahay dartiis wixii loo qalaayo oo meel allaale meeshii wax allaha keyrkiis looga qalay in loo lagu gowracayana ma banaanay dhahen maxaa yeelay macsi waay meeshaas ayadana dhulkaani masjidkan lagu dhisay waxaa laisku shiibahayaa wax ilaahay keyrkiis meeshi lagu gowracay salaadii iyo maxaa laisku shiibahayaa gowraci sida marka salaada in lagu dukado dhulkaani ilaahay laguga caasinayo kuwaana ku asaaseen alla taqwadiis keyrkeed loo diiday ayayaa ilaahay wixii dartiis loo gowracayana loo diiday in lagu qalo meeshii alla keyrkiis looga gowracay qiyaas ayaa meesha ku xirinay dheheen saas ayaa isku waafaqayaan marka ayib intaa kadib masjidkan muxuu yahay la sheegaayo usisa ala taqwa qor ikhtalafa ahlulcilm ikhtalafa gacanta fududee ikhtalafa ahlulcilmi fi lmasjid aladi خصص على التقوى من أول يوم على قولين اختلف أهل العلم في المسجد الذي أسس على التقوى من أول على قولين اختلف أهل العلم في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم على قولين كو إن المسجد الذي إن المسجد المؤسس على التقوى هو المسجد النبوي إن المسجد المؤسس على التقوى هو المسجد النبوي إن المسجد المؤسس على التقوى هو المسجد النبوي لحديث أبي سعيد لحديث أبي سعيد لحديث أبي سعيد إن المسجد المؤسس على التقوى هو المسجد النبوي لحديث أبي سعيد أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا فقال هو مسجدي هذا فقال هو مسجدي هذا رواه مسلم رواه مسلم لو إن كلا أن كلا من المسجد النبوي أن كلا أن كلا من المسجد النبوي ومسجد قباء أن كلا من المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد قباء أن كلا من المسجد النبوي ومسجد قباء مما أسس على التقوى مما أسس على التقوى مما أسس على التقوى مما أسس على التقوى لأن مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم huwa alaxaqu bihada alwasfi huwa axaqu bihada alwasfi huwa axaqu bihada alwasfi fasiyaaqu alaayati yadullu calaa fasiyaaqu alaayati fasiyaaqu alaayati yadullu calaa ana masjida qubaa mu'asasun cala ataqwa هو الأحق بهذا الوصف فسياق الآية يدل على أن مسجد قباء مؤسس على التقوى من أول يوم كما قال ابن كثير كما قال ابن كثير كما قال ابن كثير طيب وعند عني اختلف أهل العلم أهل العلم وحي سوق خلافا في المسجد مسجد كي دحدي سوق خلافا الذي مسجد كسوء الصيص لو أساسي على التقوى تقوى الدش لو أساسي من أول يوم أيضا مسجد كل وش هيجي ومسجد كي أي سوق خلافا أصحاب علماء على قولين لما قول أي سوق خلافا قار كم إذا واحد دهن هي قار كم إذا واحد دهن إن المسجد أم أن المسجد المؤسسة أن المسجد المؤسسة مسجد كله هو أساسي على التقوى التقوى كور كذا هو أساسي ليش غايو هو المسجد النبوي مسجد كنا غواي نبي محمد مسجد كيسي أو مدينة كوي على يوال لحديث أبي سعيد وحد سنة حديث أبي سعيد الخدري أنه النبي أنه ده سؤال علينا النبي أنه النبي سئل waa la weydiiyey can اlmasjidi masjidkii xaggiisa la weydiiyey almuasasi lagu asaasay calى taqwa taqwada korkeeda laba nin ay isu khilaafeen masjid lamasjidun usisa calى taqwa min awali yowmi midka laleeyahay he masjid quba waay ma aha he masjid madiino waay waa masjid nabawi waa lasu khilaafay markaasa nabiga u tageen asaga la weydiiyey nabiga alay slat slam faqaala markaasa wuxuu dhahay nabige huwa masjidkaas la sheegayo masjidii masjidkay waay haadaa oo kan ah ke masjidka madiino waaye masjid nabawi kaasuu dhahay nebiga rawaahu muslimun muslim ayaa soo saaray hadiidka waayahay qolada labaadna waxay leeyihiin anna kullan mid kasta oo min almasjidi nabawiyi ka mid ah iyo masjidi qubaa masjidi qubaa ka mid ah mimaa ki ay ka mid yihiin usisa lagu asaasay cala taqwa alla kabaqid korkeed maxaa yeelay lianna masjidahu nebiga masjidkiisi sala allahu calayhi wacala alihi wasalama nebiga masjidkiisi huwa asaga ay axaqu u xaqnimo badan bi hada kan alwasfi wasfigan a tilmaantan iyo sifadan ah ee fa siyaaqu laayati aayadda siyaaqeeda ee qaabka aayadda ku socotana yadullu wuxuu tusinaa siyaaqaasi ala ana masjida quba masjid quba mu'asasun inuu yahay cala taqwa midka lagu asaasay min awali yowmin kama qaala ibnu kahiirin kama qaala ibnu kahiirin walaa munaafaata ku dar intaas waa ilaaway walaa munaafaata ولا منافاة ولا منافاة أما ولا ينافي ولا ينافي ما جاء في وصف مسجد قباء أنه مؤسس على التقوى أنت سكت لي ولا ينافي ما جاء في وصف مسجد قباء أنه مؤسس على التقوى ولا مناف ولا ينافي ما جاء في وصف مسجد قباء أنه مؤسس على التقوى ولا ينافى وينافي من الديديس ولا ينافى ينافي له ما الديدايو ما جاء وحي ماذا في وصف مسجد قباء مسجد قباء سفري سيدحة وحي كي ماذا annahu asigaasi mu'asasun ala taqwa inuu yahay ku yimaadayna ma diidayo kee way xadiidka abi saciida tilmaamaya laga alla loo jeeda xadidka abi saciid way waay idan labadaasi qol ay ku sugan qolma qaar maxay leeyihiin masjidkaas la sheegaya waa masjidkii nebiga waay maxaa tusiina xadiidkii abi saciid ay leeyihin culamada qaar waxay leeyihiin maya labadaba waa usisa ala taqwa way yihiin ismana diidayaan usis ala taqwa markii la dhaho wahaba kaga haboon hee nebiga kiisi aayaddana sida tusinayso waxay tusinaysaa kii masjid quba inuu yahay labadoodaba marka isma diidayaane xadiidka abi saciidna ma diidaayo inuu masjidu quba usiis ala taqwa idan labadaba usiis ala taqwa way tahay way jamciyeen marka jamcigaas ayaa ka fiican marka in midkoodii laga tilmaamo maxaa yeelay mid walbo usiis ala taqwa uu yahay can haabit bni daxaaq halkiisaa ka sugnaaday dheh radia allaahu canhu haabit ibnu daxaaq xaggiisaa ka sugnaaday radia allaahu canhu haabit ibnu daxaaq waa saxaabiyun mashhuur maata sanata arbacin wa sitiin haabit ibnu daxaaq saxaabiyun mashhuurun maata sanata arbacin wa sitiina radia allahu canhu can haabit ibni daxaaq xaggiisa ka sugnaaday radia allahu canhu qaala inuu dhahay nadara rajulun nin ayaa nadray nadir maxaa lahaa baabka kan ka dambe ayaa nooga imaan doona insha allah luqadiisii tacriif istilaaxiisii wixii loo yaqaano axkaamtiisii nadara rajulun nin ayaa wuxuu ku nadray an yanxara inuu dhuundhawo gowraco ibilan geel wa bibuwanata buwaano ba-da bimacnaa fi waaye waxaad odhanaysaa bibuwanata fi buwanata buwaano dhexdeeda wa buwaana ba-da in la godo buwaana waa la akriyay bawana waa la akriyay ba-da in la fatixiyo bawana iyo buwana labadaba wadamu ashhar laakiin in la damiyo ayaa caan baxday oo buwana la dhaho buwana maxaa waaye qaala albagawiyu mawdicun fi asfari makata duna yalamlam buu dhahay qaala albagawiyu bagawi hadda gorom soo marnay age halaadat alusuul sababa nuzuuli hadi laaya warkiis waa layaa sooma ay qaala albaqawiy wuxuu dhahay mawdicun fi asfali makkata duna yalamlama mawdicun waa boos buwaano waa boos ku taalo fi asfali makkata maka hee hoobadkeeda oo hoosteedii duuna yalamlama yalamlam sokadeedii waay yalamlam meesha la dhahaayana aan la gaarin makana hoobadkeeda oo gadaasheedii oo hoosteedii ayuu ku yaalaa intaasoo udhaxeeyaa yalamlam waa meeshay yaman iyo soomaalida iyo markay xajka aadayaan ka harmanayaan allaha yalamlam markii yalamlam iyo wuxuu dhahayaa mako intaasu boos meesha ku yaalo waaye ayay ayuu dhahay alimaam albaqawi raxmatullah caley marka qaal nadara rajulu nin ayaa wuxuu ku nadiray an yanxara inuu ku gowraco iblan geel bibuwanata fi buwanata buwaano dhexdeeda fasa'ala markaasa wuxuu weydiiyey annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama muxuu weydiinaa oo ma ku gowrac karaa meeshaasi wax aan ku nadiray ma makaankaasi booskaasi maku gowraci karaa nadarkii aan nadiray meeshaas inaan ku gowraco aan ku nadiray ma samayn karaa meeshaasi ma ku samayn karaa ma ku qali karaa rasuulka ilaahay o ayaa weydiiyey faqaala rasuulku wuxuu dhahay marka hal kaana ma ahaaday niyahow fiihaa fii buwaanata buwaana dhexdeeda wathanun sanam sanam iyo wathan farqiga udhexeeya waa soo maray soo maha haye waa la sweydiin doonaa haye mar dhow haddii soo maray xagee kusoo marnay horta meeshaan le meesha lagu soo maray la rabaa bes bab اlkhawfi min ashirki gaar ahaan qowluhu tacala wajanibnii wabaniya an nacbud alasnaam haye waa lasweydiin doonaa ha ilaawin hal kaana ma ahaaday fiiha fi buwan fii buwanata buwaano dhexdeeda wathanun sanam ma ahaaday sanamkaasoo min awthaani اljaahiliyati jaahiligi jaahiliyadii sanamooyinkeeda ka mid ah culimada qaar waxay dhahayaan sanam wathan keligiis haddii la sheego waxaa soo galaya sanamkiina waa soo galaa sanam keligiis markii la sheegana waxaa soo gala watankii haddii labada hal meel laiskula sheegana mid kasto macno gaara yeelana alfaadii oo ida ijtamaca taraka yaftaraqaa ijtamacaa la dhahaaye ee ka mid yahay ay dhaheen qaaluu asxaabadii waxay dhaheen nebiga markii warkaas weydiiyey laa maya laa maya maxaa laga wadaa sanam oo min awthaani aljaahiliya ka mid ama wathan oo min awthaani aljahiliya ka mid a meeshaasi kuma ooli jirin waagii hore wa haddana kuma y- oolo kuma yaalo waay qaala wuxuu dhahay nebiga haddana su-aal kale waay fa hal he kaana ma ahaaday fiiha buwaano dhexdeeda ciidun ciid ciiddaasoo min acyaadihim jaahiligii ciidooyinkoodii ka mid ah jaahiligii hee ciidooyinkoodii ka mid ah ciid sanami wathan waa naqaana laakiin waa nagu cusub ciid qor wixii soo marnay waa soo marnay waay wixii cusubna wax baan ka sheegaynaa qaala ibnu alcaraabi qaala ibnu alcaraabiyu qaala ibnu alcaraabi qaala ibnu alcaraabi sumiya alciidu ciidaa sumiya alciidu ciidaa sumiya alciidu ciidaa liأnnahu yacuudu kulu sanati bifarxi mujadadin liأnnahu yacuudu kula sanatin bifarxin mujadadin liأnnahu yacuudu kula sanatin bifarxin mujadadin waqaala ibnu taymiyata waqaala ibnu taymiya وqال بن تيمية العيد اسم جنس العيد اسم جنس العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان يدخل فيه كل يوم يدخل فيه كل يوم أو مكان lahum fiihi ijtimaac ismu jinsin yadkhulu fiihi kullu yawmin aw makaanin lahum fiihi ijtimaacun lahum fiihi ijtimaac wa qaala ibnu rajabin wa qaala ibnu rajab wa qaala ibnu rajabin laa yushracu laa yushracu an yatakida almuslimuuna laa yushracu an yatakida almuslimuuna ciid laa yushracu an yatakida almuslimuuna ciida laa yushracu an yatakida almuslimuuna ciida إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا وهو يوم الفطر وهو يوم الفطر وهو يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الأضحى وأيام التشريق وأيام التشريق وأيام التشريق وهي أعياد العام وهي أعياد العام وهو أعياد العام وهو أعياد العام ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في الشريعة وما عدا ذلك وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا فاتخاذه عيدا وموسما فاتخاذه عيدا وموسما bidca bidcatun laa asla lahu fi shariicati laa asla lahu fi shariicati iqtidaa siraat mustaqiim ladaa'if almacaarif iqtidaa siraat mustaqiim ladaa'if almacaarif ladaa'ifu almacaarif waayahay waxaan dhahnay qaala ibn alcaraabi lisaan lcarab u leeyahay saaib lisaan lcarab qaala ibn alcaraabi ibn caraabi wuxuu dhahay sumiya alciidu ciidii waxaa lagu magacaabay ciidan ciida lagu magacaabay maxaa looga magacaabay ciid ciid liannahu maxaa yeelay ciidkii yacuudu waa soo noqonayaa kula sanatin sanad walba bifarxin mujadadin farax la cusboonaysii cusub hee ayaa kusoo noqonaya sanad walba farax cusub qofku markii u gaadho ayaa soo noqonaya sidaa daraaddeed ayaa ciid looga magacaabay sumiya alciidu ciidan limaada liannahu yacuudu kula san kula kula sanatin muxuus waa soo laabanaya sanad walbo maxaa la soo laabana bifarxin farax oo mujadadin cusub way la cusbaanaysiiyey wa qaala ibnu taymiya wuxuu dhahay alciidu ciidka ismu magac ismu jinsin waay ismu jinsi waay oo ismu oo wax badan kulminaya laga wadaa ismu jinsin waay yadkulu waxaa soo qala fiihi ismu jinsigaasi kullu yoomin maalin walbo oo makaanin boos kasto lahum gaalada fiihi dhexdiisii ijtimaacun waay kulon leeyihiin maalin walba kulon leeyihiin makaan walba kulonku leeyihiin waa soo galayaan waaye wa qaala ama lahum linnaasi dadkan waa la dhihi kara dadka la iska dhihi lahum linnaasi fiihi ijma ijtimaacun waay wa qaala ibnu rajab alxambali waay ibn rajab alxambali saaib culum jaamic lculuumi waay alxikam laa yushracu lama sharcinaynaayo an yatakida almuslimuuna muslimiinta inay samaystaan ciidan ciid muslimiin inay ciidaan ciid samaystaan hee mashruuc uma aha ilaa maa jaa-ad ilaa maakii mooyaane jaa-ad ku timaaday shariicatu shareecada ku timaaday biitikhaadihi samaysashadiisi ciidan in laga lagu samaysto shareecada ku timaaday mooyaane in ayaga ciid iska samaystaan looma sharciyeyna uma banaana muslimiin keebay marka kan oo ayada muslimiinta shareecada u fasaaday ciid ciid inay ka dhigtaan wa huwa kaasi yowmal yowmul yowmalfitri waay wahuwa kaasi yowmulfitri waay yowmulfitri yowmulfitrka waay ramadaanka markii uu dhamaado maalinta la afurayo waay ciidulfitri wa yowmul adxaa waay iyo udxiyadii maalintii la sameynayay waay maalintee bisha hadda soo socoto tobankeedii waay soo maa maalinteeda tobanka iyo ayaamu tashriiqi hilib werkii ayaamihiisii waay ayaamihii hilibka intii la qalo isku bato banaanaha lagu waraayay ku qalalaya ee masaakiinta ha cuntee la dhahaaye waay kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban bishi soo socoto waay kow iyo tobankeeda laba iyo tobankeeda saddex iyo tobankeeda ayaamu tashriiq la ciid kaas waay wahiya ayaamahani acyaadulcaami sanadka ciidooyinkiis way sanadka ciidooyinkiisa muslimiinta labadaasay saddexdaasay leeyihiin yowm alfitri yowm aladxa iyo ayaam tashriiq waa saddex iyo wa yowm aljumca maalinta jimcada waay wa huwa yowm aljumca isagana ciid lusbuuci waay isbuucigi ciidis waay isbuucigi toddobada maalmood hal maalin iyo ciid qabnaa soo maha tee waay maalinta jimcada waay intaas waa zamani makaanina waxaan qabnaa he xajka waay bis makaanina waxaan qabnaa xajka waay sanadkii goor mara la taga soo maa sanad walba mara lasku imaana makaani waay inta kale waa zamani waaya wamaa cadda magaas ku noqonaan marka shan soo maa afar zamania iyo hal makaani shan waay wamaa caddaa wixii ka soo haray daalika antaas lasoo sheegay faitikaadu samaysashadiisii ciidan laga samaysto wa mawsiman kulan lagu samaysto bidcatun waa bidco laa asla lahu asalkuma laha fi shariicati shareecada islaamka asalkuma laha iqtidaa siraat almustaqiim yaa iska leh ibnu taymiya meesha ku sheegay ladaa'if almacaarif yaa iska leh ibnu rajab alxambali waay meeshaas ku sheegay idan saddex waxay aan ahayn ee ciid loo yaqaano ma jirto laakiin muslimiintu waxay kale samaysanayaan wax gaaladii ciid ka dhigtan ay dhammaantood he maxay ka dhignayaan ciid maxaa ka mid ah ya mawlidka ciid way sax laakiin bailo ayadana bidco waay maxaa ka mid ah ya h sanad milaadiga sanadka cusubaa a sanadka cusub iidaa ka dhiganayan soo maa sanadka cusub kaas bail way sharciyada ma waafaqsanaa ha maalinta he malaarida ciid way lagu dhahay maalinta gacmo dhaqa maalinta hee xornimada la qaatay maalinta beenta maalinta kada wax lay sheegayan waxaas dhan hee waa baatil yaa raxmaan gaalo ayaa ka dambaysa waxaasi dhan maalinta xornimada la qaatay waxa laga leeyahay been waa baatil waxaasi ciid maaha dabaaldegii lagu leeyahay xilligaasi waxa looga daysaday xaggee laga keenay waas jaahili iyo gaal gaal dhalay waxa keenaya waayahay kitaab matni usoo laabano xadiidkii qaaluu waxay dhaheen asxaabadii laa maya faqaala rasuulu llahi rasuulka alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama awfi niyahow awfi markaasi labadaasi mish haddii meesha ka maran yihiin binadrika nadarkaadii oofi wa fa innahu shaanya laanaw laa wafaa oofis ma jiro linadri nadar in la oofiyo ma jiro oo fii macsiyati illaahi alla lagu caasiy dhexdeeda ahaaday walaa fii maa kii asagana oofiskiisa ma jiro laa yamliku usan milkinaynin aan lahayn ibnu aadama sharcan wa qadaran mar kale qorayna laakiin iska dha rawaa waxa wariyey waa hadeedka abu daawuud waay abu daawuuda wariyey hadeedkaani wa isnaaduhu sanadkiisina calaa shardihimaa shardihimaa dameerkaas xagga la celina bukhaari muslim shardigoodii oo waxaa laga wadaa rijaashin bukhaari waxa ka warinaayay ayuu ka mid yahay ayaa sanadkani ku jiro rijaashin muslim waxa ka warinayay ayaa ku jiro calaa shardi lbukhaari wa muslim saasa laga wadaa calaa shardihimaa shardigoodii korkooda ayuu ahaaday xadiidkan waa xadiid صحيح أو فيه مسائل والله سبحانه وتعالى